Gudniinka gabdhaha waxa uu sababi karaa dhibaatooyin dhinaca jidhka iyo maskaxdaba ah, kuwaas oo saameyn ku yeelan kara caafimaadkooda aayaha dambe. Si aan wax u ogaanno waxa ay diinta Islaamka ka qabto in gabdhaha loo gudo Fircooni, ayaan waxaan wax ka weydiinay Sheikh Xasan Fanax oo ka mid ah culamaa'udiinta magaalada Jowhar, wuxuuna sheegay in ay mamnuuc tahay in gabdhaha loo gudo gudniinka Fircooniga ah, wuxuuna bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada Jowhar ugu baaqay in gabdhaha loo gudo sida ay diintu waafaqsan tahay.
Waxaan ognahay horta gudniinka sidiisaba rag iyo dumar markii loo fiiriyo in la gudo ragga waxaa la yidhahdaa waa waajib dumarkana waa sunno sunnadana dabcan waxa waaye ma aha wax laga tagana ma aha waa sunno oo mu'akada ah oo qofkii yidhaahdo ma laysgudi karo oo shareecada islaamka looga baxaabo ayada qur-aan hadda ee toos ona ku soo aroorin laakiin ilaahi subxaana watacaala aayadda oo keliya uma awxayna ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifan ilahi wuxuu leeyahay waxaa idin waxyooday nabi maxamedow oo idinkana idin waxyooday ummadaada dhammaan inaad raacdaan diinta nabiyillahi ibrahim diinta nabiyillahi ibrahim waxaa ku jirtay in leysgudo ayaa kamid ahayd sharaca lakum min addiini maa wasaadii aayaddaas ilahi waa cadeeyey gudniinkaas marka waxa waaye si sunna iyo wuxuu leeyahay iyo iyo waxaan sunno ahayn sunnada waxay tahay sidoo nabiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inaan loo gudo gabdhaha umu cadiya ayaa jiri jirtay oo zamankii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tegey magaaladii mak ee madiina markuu tegey rasuulku wuxuu la kulmay umu cadiya oo markaas ah mid guda gabdhihii reer ansaar oo magaalada madiina ku guda nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la hadlay wuxuu yidhi laa tunhiki faina daliki axda lilmar'ati wa axabu ila alqobli ayuu nabiga calayhi salatu wasalaam ama ila albacdi taa marka rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu la jeedaa wuxuu yidhi waa gabadha waad gudaysaa laakiin nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ishmaam ku samee ishmaamku waxaa la yidhahdaa meesha yar oo xibinta taranka ku taalo oo soo kuusan horay in wax yar un laga dhiijiyo ama wax yar oo aan badnayn laga gooyin saasoo nabigu yiri calayhi macnaha wuxuu la jeeda rasuulka ushami riwaayad kale dhigaysa ushami walaa tunhiki macnaha nabigu wuxuu la jeeda akhdi alyasiira fi lkhitaan in yar ka gooy ayuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam ha ku tarax tegin oo ku mubaalagoonin marka shareecada islaamka meele kaga jirta male gudniinka fircooniga ah ma banaana laakiin sida sunnada ah waa gabadha guditaankeeda sida aan soo tilmaanay oo fiidiyaroo hore sidoo nabiga tilmaamay shami walaa tulhiki uu yidhi oo intaas keliya laga jaro saas ayay shareecada qabtaa amaa ma qabta midkan fircooniga ah ee soomaalida iyo dadka kaleba ay sameeyaan ay gabdhaha ku sameeyaan shareecada islaamka kuma banaana taasna waan uga digayaa dadka gabdhaha guda ama aan wixii markaas ayaga un wax guda inay arrinkaas ka digtoonaadaan inay mamnuuc tahay shareecada islaamkana ay xaaraan ku tahay wacyigelin dheer kadib waxaa aada hoos ugu dhacay shantii sano ee ugu dambeeyey gudniinka fircooniga ee gabdhaha soomaaliya lagu sameeyo